Dowlada hoose ee degmada Burco ayaa howlgal nadaafadeed ka fuliya magaalada Burco. Howlgalku nadaafadeed iyo weliba uu saantiisa dareeriya laga nadiifiyey qashinka kaasoo iyo hadhika iyaga goobtaan ka habooneyn bulshada ka ganacsadaasa. Waxaana ku mid ah howlgalku nadaafadeed iyo weliba dowlada hoose ee degmada Burco gacan ku siyaaya shirkada qashinka ee Fast Cleaner iyadoona ku digtiya dadka qashinka hadhikooda gobolanka talagalna in tilaabo sharci waafaqsan ah ku qaado doonaan walibana sidoo kale ku codsadeen bulshada ka dhaqan magaalada Burco iyo la shaqeeya labada shirkadood ee qashinka degmada ku wareejiya.
maanta olole nadaafadeed oo ballaaran oo aan iska kaashanayno gobodan shirkada fast clean ee qashinka la wareegtay ee degmada maxamed cali iyo lixla degmada maanta aanu joogno aanu ka shaqaynayno waxaanu ka shaqaynaynaa meel dhaam seed laga dhigay oo si qaldan looga dhigay ma aha qashin waxa la keenaya waa hargihii geela ayaa la soo qaadayaa misaa la keenayaa halkan goob ku habboon maaha waa xaafada dhexdood waa waddadii halbuulaha ma aha dhaamseedhkii waa dhaamseed iyagu ay ka dhigteen oo ay doonayaan hargihiina ku waraan ay ku qallajiyaan oo hodhow ay ka raraan halkanna xanuunaha ka dilaacaya hadduu roobku helo waxaa ka dilaacaya xanuunada faafaa xanuunadaa faafaa waxay asiibayaan bulshada ama xaafadaha dhinac degan marka waxaan leeyahay muwaadinka halkantu soo qaada keenaya dhigaya waxaan leeyahay muwaadin ka saar magaalada oo markii labaad aan maanta ka guro waxaan leeyahay mar saddexaad haddii aad soo dhigto waxaad ku mutaysanaysaa xadhig iyo ganaax annagu ah shirkadda fasklin maamulka shirkadda fasklin oo maamulna degmooyinka maxamed cali iyo lixle waxaanu saaka olana afeeg soo qaadnay ee, degmada maxamed cali ereyada qarinta kanaal oo runtii laga dhigay dam side lagu kaydiyo uuska iyo qashinka iyo waxa loo yaqaano hargaha muwaadinkii ee, dowladda hoosena waa iska kaashanayna goobtan oo iyaguna cagaftoodii iyo waxaynala nagu caawinayeen gaadiidkoodii iyo gaadiidkaygii Ee, goobtan muwaadinkii dhigay waxaan u sheegaynaa khalalaasi inuu ka daayo qashinka iyo uuska uu dhigayo kow dee uu ka daayo oo uu turo xaafadaha iyo deegaankii lugtii uu soo gaadhay meeshan xaafadii way soo gaareen waa kuwaas laba tallaabo u jira inuu xaafadaha halista caafimaad oo ku abuurayo deegaanka ka daayo sidoo kale waxaanu uga digaynaa digniinta dowladda hooseaan xoojinaynaa haddii uu ka dayn waayo in tallaabo sharciya insha allahu laga qaadi doono waxaan u sheegaynaa oan uga faa'iidaysanaya munaasabadan mar labaad deegaamada ama xaafadaha maxamed cali iyo lixle inay qashinka ku hayaan guryahooda inta ay baabuurta qashinka qaadaya u imanayaan muwaadin gurigaaga ku haya qashinkaaga inta uu gaadhiga adiga kuu qabanayo ee qashinka kuu qaadaya kaaga imanayo adigoo mahadsan muwaadin